Gogolo nabadeed oo Lanfidya, beelo walaale oo dhawaan ka dagaalamiya oo la dhex dhekay heliisa Lagoriyo waa colaado deegaanada hoos Kooyenga, degmooyinka Mahada iyo Jalaaqsi oo ku tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo isku kooyan labada dhinaca degmada Jalaaqsi, Yeshaga iyo Kafaraac Sinyiga iyo isku kooyanga Gogolo nabadeeda.
ninkuu dhalaa nima dhashaa dharkuu dhigaa ku soo dhowaaw dhib la'aan waaye gacmo furan qalbi furan wanaag farxad reerayn ku soo dhowaada waxaan idiinku mahad celinaynaa marka hore dhallinyarada ka timid hirshabeelle wasiirada ah godasha dhigay haddaadan warkoodii adan diidinood aad jiibteen walaalaheenna jalalaqsi soo dhowayn aad u qurux badan martiqaad fadhi oo labada beelood oo abgaal iyo cawaad leh kooraa oo laga sameeyey fadhigiisa meesha la yidhaahdo jalalaqsi oo aad u qurux badan wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle cabdiraxmaan ciise cadow iyo wasiirka wasaaradda arrimo gudaha ayaa odayaalkan ka baaqan iyo ka shaqeeyan nabadda inay maanta halkan wada yimideen oo ay wicitaankeenna soo ajiibeen aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa waana sharafteen allah idin sharfo waana karaamaysiin allah idin karaameeyo imaashadiinna iyo aqbalkiinna waxayna tusinaysaa sidaa u danaynaysiin in waxyaabihii yararkaah oo jira xal laga gaadho aaday niyadda noogu qaboojinaysaa qalbiga noogu qaboojinaysaa farxad badan noo gelinaysaa waxaana rajaynaynaa insha allah in wadahadalkeenna iyo isu imaadkeenna uu ka soo baxo natiijo wanaagsan
deegaankan waxaan nahay dad deegaankan u dhashay waxaan nahay labada dhinac dad aabbayaal adeer u yihiin waxaan nahay wax laysku haysta dad yaqaano deegaanka iyo dhulkaba
beelo walaale oo wada degan deegaanada maamulka hirshabeelle iyo dhawaan ka dagaalamenga oo halis nabadeeda deeranga kureed markiyo gogolug nabadeeda inisku kooyanga